qaaradda yurub waxa ay la tacaalaysaa sidii loo xakamayn lahaa qulqulka muhaajiriinta iyo qaxootiga ka soo firxanaya colaadaha iyo faqriga ka jira dalal ku yaala bariga dhexe iyo afrika qaxootiga ugu badan ayaa ah kuwa ka imanaya dalka siiriya madaxda midowda reer yurub oo maanta mar kale ku kulansan magaalada brusselsna waxa ay diiradda saari doonaan sidii loo adkayn lahaa xuduudaha ay qaxootigani ka soo tallaabayaan iyo sidii dhaqaale xoog badan loogu caawin lahaa qaxootiga ku jira xerooyin ay ka mid yihiin dalalka lubnaan iyo turkiga waxaana horay qaaraddu ay ugu heshiisay in la qaybsado dib u dejinta loo samaynayo qaxootiga qaaradda yurub waxaa soo gaaray in ka badan toddoba boqol oo kun sannadkan oo keliya sannadkii tegay ee labada kun iyo afar iyo tobanka waxaa qaaradda soo galay qaxooti tiradoodu ay gaadhayso laba boqol iyo laba kun oo qof tiradani waxa ay noqonaysaa mid sii korodha sannadka soo socda waxaana la qiyaasayaa inay gaadhi doonto hal milyan iyo bar in ka badan saddex kun oo qof ayaa sannadkan oo keliya dhintay xilli ay ku guda jireen inay ka soo tallaabaan badweynta miditeraneanka boqolkiiba sagaashan dadkaasi waxa ay ahaayeen kuwa ka imanaya dhinaca dalka liibiya iyagoo soo raacaya doomo laga sameeyo bacaha la buufiyo brofesor matthew gibney oo baraka jaamacadda oxford university kana dhiga siyaasadda iyo tahriibka khasabka ah oo aan london kula kulmay ayaan weydiiyey marka hore inuu sharaxaad ka bixiyo sababaha keenay in dadku ay ku soo jabaan qaaradda yurub well in europe i mean the big issue is has been the civil war in syria
arrinta ugu weyn ayaa ah dagaalka sokeeye ee ka dhacay dalka siiriya iyo in uu ku faafay gobolka dadka ka barakacaya dagaalka siiriya waxa ay gaarayaan shan milyan oo qof haddii aannu eegno meelaha ka baxsan dalkaasi ee qaaradda afrika waxaan aragno waa in ay jiraan dhaqdhaqaaqyo kale oo tahriib ah qaarkood waa kuwo xiriir la leh arrimo cakiran oo ay ka mid tahay burburka dhaqaale haddii aynu eegno dalka eritrea waxaan arkaynaa in dalkaasi ay ka jiraan arrimo ay ka mid yihiin inay khasab tahay in laga mid noqdo milatariga dalkaasi iyo hannaanka wax loo maamulo dalkaas hase yeeshee dhammaan arrimahani ma ahan kuwo tixgelinaya xuquuqda aadanaha dalka ciraaq waxaa sii xoogaysanaysa kooxda isis iyo kala qaybsanaanta kooxaha diimaha soomaaliya waxaa ka jira dhibaato taagan oo ka dhalatay burburkii dowladnimo iyo colaadaha hadda taagan dhammaan arrimahan ayaa sabab u ah qaxootiga qaaradda yurub dad badan ayaa haddaba waxay isweydiinayaan in tiradan faraha badan ee qaxootiga ay salka ku hayn karto dhaqaale iyo nolol ay dadkani soo raadiyeen oo aanay ahayn oo keliya dadka iyagu ka soo cararaya dhibaatooyinka ay doonayaan in lafahooda ay kala baxsadaan haddaba arrintaasi ayaan mar kale weydiiyey brofesor matthew gibney inta badan waa arrin dhib badan in la fahmo sababaha ay qaxootigani u firxanayaan waxaa jira qaxooti u carara dalalka ugu horreeya oo ay gaari karaan iyagoo ka baqanaya in la dhibaateeyo amaba ay jiri karto dhibaato liddi ku ah xuquuqda aadanaha hase yeeshee haddii dalkaasi ay tagaan islamarkaana aan la aqbalin waxay u jihaysanayaan dalkii kale oo nolol ay ka heli karaan sababna ay uga dhigayaan arrinta tahriibka dabcan qaxootiga waxaa sabab u ah in ay dhacdo ku tumasho xuquuqda aadanaha hase yeeshee waxaa dadkani ay raadinayaan ma ahan oo keliya amni ee waxaa taas ka muhiimsan in ay lumiyeen noloshii bulsho waana waxyaabaha ay baadigoobayaan haddii dal aannu soo dhoweyn waxa ay raadinayaan dal kale oo noloshoodii ay ku dhisi karaan bini aadanka waa annaga oo kale waxa ay leeyihiin himilooyin iyo dana ka baxsan arrinta amniga oo keliya matthew gibney waxa uu leeyahay haddii aan eegno dalkan u k oo kale oo aannu ku sugannahay arrinta ugu weyn ayaa ah cabsida iyo shakiga laga qabo dadka magangelya doonka ah dowladda britain waxa ay doonaysaa inay aad u dhinto tirada magangelya doonka ah waxaana jira culaysyo siyaasadeed iyo kuwo bulsho intaba oo ka dhan ah qaxootiga britain waxay oggolaatay tiro kooban oo qaxooti siiriyaan ah inay dalkeeda keento kadib cadaadis uga yimid bulshada rayadka iyo warbaahinta gaar ahaanna jaraa'idka dhanka dalalka ku yaala koonfurta mediteraneanka waxa iyaguna ay ka cabanayaan in qaxootiga soo gaaraya dalalkooda ay xaddhaaf yihiin islamarkaana aanay wax caawimaada ka helin yurub inteeda kale gaar ahaan marka la eego dalka griiga oo kale waxaa ka taagan dhaqaale xumo sababay khilaaf ka dhex dhashay dowladda iyo dadka
Well, There is no single solution. There are a number of things that can be done. One is we need some burden sharing arrangements in Europe. We need an equitable way of distributing.
dhibaatooyinkan haddaba si loo xalliyo waxaa loo baahan yahay arrimo dhowra sida uu ku doodayo matthew gibney waxaana ka mid ah in si hufnaana ay ku jirto loo qaybsado qaxootiga yurub dadaallo siyaasadeed oo lagu xallinayo colaadaha dalka siiriya iyo horumarro laga sameeyo dhinaca dhaqaalaha muddada fog si wax looga qabto xaaladaha dhaqaale ee ka jira afrika iyo xasilooni darrada siyaasadeed and search and uh, and force people beyond their territory in search of protection.
ridwaan xaaji cabdiweli v o a london